إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kale usii idaafaynayaa anigoo sii caddaynaya inaan dhiigu haddaanu sabiileynka ka iman waysada aanu jebinaynin baraa'ada asliga marka waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam laga soo wariyey marfuuca ah ee culamada qaarkood ay saxiixiyeen laa wuduu'a ila min sawtin aw riix yacni wayse la weysaystaa ma jirto mooyaane ama in neefi qofka ka timaado oo uu taa ka weysaysanayo ama in waxa weeye wax codliha ay ka yimaadaan neef codli inay ka timaado ama markiisa waxa markaa neefi inay ka timaado marka waxa weeye xasriga xadiidka ku sugan wixii daliil saxiixa loo helo inay weysada jebinayaan waa loo sii idaafaynaya waa lagu sii daraya oo waxaa la odhanayaa tanna waa laga soo reebay sida sawdka iyo riixda looga reebay ayaa ashyaada kale ee sugnaatay ee adilo saxiixa loo hayo weysada inay jebinaysaan saas in la-ag looga reebaya marka mar haddii dhiiggii jidhka kale ka soo baxayo sabiileynka aan ka iman wax daliila aan loo haynin waysada inuu jebinayo waxay noqonaysaa inuu cumuumkii xadiidku daaqi ku yahay laa wuduu'a ilaa min sawtin aw riix waxaa kaloo laga daliishanayaa qisadii ansaariga ee bukhaarina mucallaq kitaabkiisa uugu soo wariyey axmed iyana ay wasliyeen oo xadiis saxiixa ahaaday oo tilmaamayay ansaarigii nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabada ilaalinayey ee gaarka ahaa ee salaada tukanayey isagiiyo ninka kale oo deed ninkii kale uu yaro gamaay isagiina salaad isagoo ku jira ayaa waxa weeye leebab lagu soo ganayey markaasaa leebkii markaa uu iska jarayay isagoo dhiilkii ka burqanayuu salaaddii watay nebiguna sala allahu alayhi wasalam arrinka noocaasa maxaad salaadda u wadatay ma odhan waayo salaaddii waa kaa jartay sidaas yadaa ku muqan wa ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuuzu bilijmac marka inaanu weysada jebinayn baa laga qaadanaya dhiiggaa jidhka kale ka soo baxaya waxaa kaloo laga daliishanaya sallaa cumaru wa jarxuhu yafcabu dama adigu adilada iyo aasaartaasa laga daliishanaya inaynu weysada jebinayn xadiidka sideetanaad wa can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mucaawiye waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqde inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxau yihi alcaynu wikaau sahi alcayn waa min baabi xadfi lmudaaf ay yaqadat lcayni isha baraarugeeda ay soo jeedaa wikaau sahi yacni markaa duburta ama xagga dambe ee xadhiggeedii wey soo jeedka ayaa xadhig u ah wikaa waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha markaa qarbadka iyo markaa waxa weeye sibraarka iyo xadhigga yara ee markaysa waxa naaska lagu xidho si aanu markaa uga quban kaasaa wikaa la yidhahdaa markaa sida xadhiggaasi yari uu markaa celinayo wixii markaa sibraarka ama qarbadka ku jiray oo uga ilaalinayo markaysagaa inay qubtaan sidaasoo kale ayaa soo jeedkuna uga dhigan yahay yacni markaa duburta oo marka qofku soo jeedo yacni waxa weeye waa markaa inaan waxba ka soo bixin bay u dhowda laakiin hadduu gamo xubnihiisu waa dabcayaan sidaas aawadeed marka xubnihiisu dabcaanna yacni markaa xadhiggaa dambena waa dabcayaan markaa inay neef ka timaada laga yaaba alcaynu ay yaqadatu lcayni soo jeedka ishu ay soo jeedaa wikaau sahi assah waxaa la yidhahdaa waa duburta duburta ayaa la yidhahdaa asalka isti baa la yidhahdaa isti ayaa la yidhahdaa isti markay ahayd waxaa markaa lagu sameeyey yacni xuruuftii asalku satah bay ahayd dabeedna markaysaga waxaan waxaa la xadfay sida damun iyo yadun iyo markaysa waxaan markaa laamulkelimihi loo xadfay baa loo xadfay dabeedna markaysaga waxaa laga ciwad yeelay hamza laga ciwad yeelay isti bay markaysaga noqotay satah astaah bay markaa ahayd sida faras afraas loo yidhaahdo sabab asbaab loo yidhaahdo ayay waxay ahayd satahun astaahun sidaas yada ah ayay marka ahayd haadii markii la xadfayna markaysaga hamze ayaa laga bedel yeelay dabeed isti baa la yidhi haddii dabeed markaysaga aada soo celiso ha'dii bimacnaa taa ulmarbuudihii markaysaga ha'da noqonaysay haddaad markaysaga oo laamulkelimihi aada soo celiso caynkana aada xadafto hamsada horena waa xadfaymaysaa oo ishun lama odhanayo hamsadii marka la xadfo waxay noqonaysaa markaysagaa sah bay noqonaysaa marka assah saasaa laga keenay marka waxaa weeye yaqadat lcayni wikaau sahi assah waa duburta isha soo jeedka ay soo jeedaa waa xadhiggii markaysaa markaa duburta weeye فإذا نامت العينان لبدا عندود هذي سيحدان استطلق الوكاء حرق وافرما وبمعنى وادبعه رواه أحمد وأحمد باسوري والطبراني يا طبراني وزاد وحو كرلي أحمد ومن نام فليتوضأ كي مركا حوي سيحدا وكستو سيحدا فليتوضأ ويسيسو وهذه زيادة في, ح... في هذا الحديث زيادة وحديث كان فسقاني عند أبي داود أي مركا أهاتو أبو داود أي سوري من حديث علي مكسوري حديث كمعاوية كمسورين أبو داود حديث علي مكسوري دون قوله يدين كشرين استطلق الوكاء استطلق الوكاء حلقارة يعني رواية معاوية وفي كلا الإسنادين ضعف لبدا إسناد متك استبوا حقصغا يعني مركا ضعفي أما تقدر أيا قصغا ضعفي يا ضعفي واللغتان آه حديثك علي ضعفي قصغا وحوية بقية ابن الوليد nin la yidhaahdo ayaa ku sugan sanadkiis ninkaasina waxa uu yahay mudlis tadliiskiisa uu aada u fara badan yahay ilaa la yidhi axaadiista baqiya-aadha la ysaga ilaaliyo oo ay a'immada qaarkood yidhaahdeen axaadiisu baqiyata laysat naqiya fakun minha calaa taqiya axaadiista baqiyo ninka la yidhaahdo axaadiistiisu laysat naqiya saafi ma aha fakun minha calaa taqiya hubsashaa iska hubsanayso ku suulow ka taxadir marka waxaa looga baqaya waxa weeye sida kale waa nin lagu kalsoon yahay waa xagga tadliiska tadliiskana waxaa la yidhaahdaa waa ninku cid aanu war ka maqal ayuu wuxuu kuugu sheegayaa eray aqbali kara inuu isagu ka maqlay oo wuxuu ka odhanayaa can fulaan hebel xaggiisa waxaa ka ahaatay annahu qaala kada marka waxa weeye cantaasi waxay aqbali kartaa inuu isagu toos uga qaatay waxayna aqbali kartaa inaanu toos uga qaadane waa sida udhexaysay marka ninka mudaliska la yidhaahdaa cid aanu waxba ka maqal oo aanu xadiiskaa ka maqal ayuu wuxuu kaga warinayaa erayga can iyo waxa la midka oo aqbali kara inuu ka maqlay in loo qaato baqiyana siduu sameeya waa sidaas ragaanu marka isaga axaadiista qaarkooda aanu ka maqal ayuu can odhanayaa yani waxa weeye marka lamana kala garanayo xadiiskani ma axaadiistuu ka maqlaa mise waa kuwaanu ka maqal tadliista la yidhahda waa saas tadliis waa madoobeyn madoobeyn maxaa loo yidhi yani wejigii sanadku uu lahaa sanadka waxaa la yidhaha silsilada dheer ee markaysagaa ka sokaysa markaysagaa matniga xadiidka ka sokaysa silsilada ayaa waxaa la yidhaahdaa ee raggaas isdaba yaalaan oo midbakuu ka maqlay markaa uu ka warinayo oo midba miduu ka soo horrayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa sanad markaa silsilada ragga ah ee taxan wejigii ay lahayd ayuu dadkii ka madoobeeyey tadliis sida loo yidhi waa sidaas waxaa la kala garanaya intalow xadiidkani ma wuxuu ka mid yahay xadiistu ka maqlay mise kama mid aha sidaas aawadeed tadriiskuna waxa uu ka mid yahay asbaabta daciifisa xadiidka marka haddii la helo dariiq markaysa waxaan markaa ninka mudalliska ahi uu tasriixinayo oo caddaynayo inuu ka maqlay oo odhanayo xadaanii ama samictu iyo wax la mida uu yidhahdo waan maqlay ama wuu ii sheegay yani waxa weeye xadiiska dacfigu waa ka ba'aya haddaba xadiiska cali waxaa la hayaa dariiq markaysa waxaan markaa uu tasriixinayo taxdiid ou leeyahay xadaanii marka wixii looga baqayey oo ahaa inaanu cidaanu ka maqlin xadiidka markaa u nisbeeyo meeshii waa ka baxday sidaas aawoodee xadiidka markaa cali waxa uu yahay waa xasan sanadkiisu waa xasan xadiidka mucaawiye laftiisa waxaa ku sugan isagana nin mudallis ah oo walid ibnu muslim la yidhaahdo oo laakiin tadliiskiisu nooc xun weeyaan oo la yidhahdo tadliisu taswiya oo waxa weeye tadliisu taswiyuna waxa uu yahay waa inuu markaa ruuxa markaa ku xigee shiikhiisa ah waabuu ka maqlay xadiidkaoo markaa eray markaa sariix ku aynu ka maqlay buu ku maqlay buu sheegaya ha yeeshee ragga dambe oo shiikhaa shiikhiisa ayaa labadaa shiikh inay xadiidka kala maqleen baan sugnayn markaasuu dabeedna wuxuu isticmaalayaa markaa labada shiikh dhexdoodana wuxuu u isticmaalayaa can isaga iyo shiikha halkii loo fiirsan lahaana wuxuu isticmaalayaa samictu aw xadaanii marka la arko ninkii xadaanii leh waxaa la soonanayaa war waa kaasoo markaysagaa dee xadiidkii samaac buu tasriixiyey aafadii laakiin tadliiskii meel kalu geliyey oo wuxuu geliyey shiikhiisa iyo shiikhiisu shiikhuu ka warinayey labadaa dhexdooduu tadliiskii geliyey marka tadliisu taswiya ayaa la yidhahda marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen sanadkao dhan min awalihi ilaa aakhirihi waa inuu samaac iyo taxdiis wada tasriixiyaa oo meel laba waa inaanu cancano gelin waana sida mashhuurka ah culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maye waa inuu markaa shiikhiisa iyo labadiisa shiikh inta udhaxaysa waa inuu labadaa meelood taxdiis caddeeya sidaana markaysaga ahlucilmiga qaarkooda muxadisiinta ka mida ku tegay khulaasat lqowl xadiidkani waxa uu yahay alcaynu wikaau sahi faman naama falyatawada waa xadiis xasana culammada taxsinisay waxaa ka mid a ibnu salaax waxaa ka mida nawawi waxaa ka mida mundiri waxaa ka mida albani irwaag oo kale waa ku taxsiiniyey xadiidka laakiin labada dariiqoo uu isu geeyey buu ku saxiixiyey mishkaatu lmasaabiixa tacliiqa uu ku leeyahay oo waxau ihi waa saxiix labada arrinna isma caaridayaan oo dadka qaarkood baa waxay yidhaahdaan yacni sheekh markaa albani waa mutanaaqid meel buu wuxuu kugu odhanayaa xadiisku waa xasan meel kaleu haddana wuxuu kugu odhanayaa waa saxiix ama meel buu wuxuu kugu odhanayaa xadiisku waa daciif yani marka waxa weeye xadiisku yani markaa sanadkiisu waa daciif buu meel kugu odhanaya meel kalena wuxuu kugu odhanayaa waa saxiix xadiisku ama waa xasan buu kugu odhanaya marka waa mutanaaqid oo tanaaqudaad badan buu la imanaya oo isburinaya laakiin waxyaalaha qaarkood tanaaqudaad ma aha oo masalan caalimka muxadidkaa inuu yidhaahdo xadiidkan sanadkiisu waa daciif oo sanaduhu daciif iyo inuu haddana yidhaahdo xadiisku waa xasan laba shay oo iscaaridaya ma marka hore wuxuu xukumay sanadkan gaarnimadiisuu xukumay markuu yidhi sanaduhu daciif marka dambe uu yidhi xadiisu yani marka hada alxadiisu xasan xadiidkani waa xasan yani duruq kale iyo shawaahid kale ku quweeyey laba shay oo iska hor imanayana ma marka uu leeyahay xadiisku waa xasan sanadkiisu waa xasan oo uu sanadka xukumayo oo uu haddana odhanayo xadiisku waa saxiix meel kale uu ku odhanayo midna waxay u taallaa waa xasan waxay u taallaa biictibaari sanad saxiixna waxay u taallaa biictibaari marka waxa weeye alxadiid oo turuqdiisa loo eego marka sidaas aawadeed baan labada iska hor imanay saxiixu wuxuu noqonayaa saxiixun ligayri xasankuna wuxuu noqonayaa xasanun lidaatihi xasanun lidaatihi wuu noqon karaa saxiixun ligayri sida mudawanka ku ah ee lagu arkay fii musalaxi alxadiid idan tanaaqud maaha waa midda kale ijtihaadka culammadu waa isbeddeshaa yacni fii bacdi alumuur oo aan sidaas ahayn oo ra'yigiisu waxaa dhici karta inuu iskhilaafo taasna ahlucilmiga waa ka dhacdaa oo culammada muxadisiinta ah dee inay axaadiista qaarkood wakhtiyada qaar ay taxsiiniyaan marna tasxiixiyaan marna tadciifiyaan waa shay markaysa markaa saabit ah saas aawadeed xadiiskay saasi ka dhacdaa wuxuu u badan yahay xadiiska noociisu xasanka yahay saas aawadee imaamu dahabi waa ka yidhi xadiidka xasanka ahi sidiisaba markaysagaa qaacido ma leh anigu quus baan kaga suganaya xadiidka xasanka ah in xad markaa la wada garanayo aan ku xadeeyo quus baan kaga suganaya bu waayo waxaa dhici karta buu yidhi inay xadiidkii culamadu isku khilaaftay tahay oo mid ay ula muuqanayso inuu saxiix yahay midna ula muuqanayso inuu xasan yahay midna ula muuqanayso inuu daciif yahay bale ra'yiga caalimkaa laga yaaba inuu iskhilaafo oo mar markaa ula muuqato inuu saxiix yahay marna ula muuqato inuu xasan yahay marna ula muuqato inuu daciif yahay yani waxaan ujeedaa imaamu dahabi waxa markaysagaa uu tilmaamay in ra'yiga caalimka laftiisu saa isu khilaafay ahlucilmigana haddaad ka eegto markaa saniicoodu saa waa yahay hadda bal isu raajico eeg xaafid ibnu xajar marka uu fatxiga axaadiisu kaga hadlay oo haddana talkhiiska kaga hadlay yani markaa wuxuu ka yidhi bale ama raguu kaga hadlay yani talkhiiska axaadiistay soo wariyeen uu kaga hadlay oo asaaniiddaa laftooda xukumay oo haddana taqriibka markaysagaa raggaas uu ku siiyey xukum ama cadaalada ama markaysagaa jarxi ah tacdiila ama tajriix ah bal hadda isu eeg waxaad arkaysaa inay markaysaga waxba iskhilaafayso cidda aan markaa waxa weeye iskhilaafayni dee waa waxyiga laakiin marka waxa weeye culammadu waa sha'nu lbashar inay markaysaa markaa ikhtilaaf inuu yeesho qowlkooda walow kaana min cindi hayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira haddii marka waxa weeye ilaahay cid aan ahayn xaggiisa uu ka iman lahaa khilaaf fara badan bay ka heli lahaayeen ba layidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaasaan labada shay aynay isu caaridaynin markaa lagu baraarugsanaado macnaha xadiidka intaynaan gelin xadiidka kalena aan ku daro koob iyo siddeetan xadiidka koob iyo siddeetanaad waliabi daawuuda ayضan abi daawuud waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin marfuucan ibnu cabaas waxaa laga soo wariyey xaaluu markaa ibnu cabaas uu yahay marfuucan marka xadiidkaas marka ibnu cabaas uu yahay yani marfuucan mid nebiga loo rafciyey xaaluu yahay inama alwudu'u in kaleba maaha weysadu calaa man naama kii seexday saaran tahay mudajica isaga oo markaa jiifa ninkii jiif ku seexday baa hurdadu saaran tahay wa fii isnaadihi dacfun aydaa sanadkiisana waxaa ku sugan dacfi taagdaraa ku sugan ducfi iyo dacfi waa luqataan labadu waa bannaan yihi xadiidkan culammadu waa daciifiyeen waxayna yidhahdeen xadiidkani waa xadiis daciif ah waa munkar bay yidhahdeen waxaa ka mid a culammada markaysaa markaa yidhi waa munkar ama waa daciif إمام أحمد بن حنبل بخاري أبو داود إبراهيم الحربي waxay sheegeen xadiidkan inuu daciif yahay iyo culamo kaloo badan imaamu nawowi bale imaamu nawowi waxa uu soo raray culamada muxadisiintu inay isku waafaqsan yihiin xadiisku inuu daciif yahay oo itifaaqba ku sugan yahay oo waxa uu yidhi xadiidun daciifun biitifaaqi ahli alxadiid sidaasna majmuuca ayuu ku yidhi sharxu lmuhadabka abu daawuud iyo ibraahim alxarbi waxay yidhaahdeen waa xadiis munkar ah waxaa sanadka ku jira nin leeyahay yaziid addaalani cid yaziid addaalani aan ahayna ma soo warin saas aawadeed bayhaqi wuxuu khilaafiyaadka ku yidhi ankarahu calayhi jamiicu a'immati ahli alxadiid itifaaqiyoo kaleu isaguna soo raraya culammada muxadisiinta ah dhammaantood waa ku inkireen ninkaa yaziid addaalaani la yidhaahdo oo waxay yidhahdeen waa munkar munkarkuna wuxuu ka mid yahay min qismi adaciif yacni marka munkarna waxaa la yidhaahdaa mukhaalafatu adaciifi lihiqaat yacni markaa ninkii daciifka ahaa inuu khilaafo dadkii hiqaada ahaa kaasaa munkar la yidhaahdaa marka waa min qismi daciif sunankubrahana waxa uu ku yidhi ankarahu calayhi jamiicu alxufaad culammada xufaadda ah dhammaantood way ku inkireen yaziid addaalaani marka xadiisku inuu daciif yahay ayaa marka culammada yani marka muxadisiintu ay ku tageen waxaa sidaas khilaafay shawkani oo isagu markaa doonay xadiiska inuu isku quweeyo laakiin ariiqyada uu doonayo inuu isku quweeyo dacfigoodu waa daran yihiin shardi baynay leedahay ariiqyada la isku quweynayo waa inaan dacfigu shadiid ahayn oo darayn haddii dacfigu markaysaa markaa uu daran yahay in la isku quweeyaa ma suuragal ah in la isku quweeyaa ma suuragal ah saas aawadeed saylu jaraarka waxa uu tilmaamayaa duruq buu leeyahay xadiidkani qaarkiiba qaarka kale ay quweynayso waxaana ku caddeeyey buu odhanaya naylu awdaarka waxaa kaloo xusid mudan labadiisa kitaab naylul awtaarka iyo sayru ljaraarka hadday iskhilaafaan iyomaa la qadimaya waa faa'iide ziyaada ah hadday iskhilaafaan waxaa la qaadanaya markaysagaa sayruljaraarka loo ictibaarinaya ra'yigiisa inay tahay sababtu waxay tahay sayruljaraarku waa ka dembeeyey naylul awtaarka waa ka dembeeyey sidaas aawadee mas'aladii manida oo uu ku tegay naylul awtaarka inay markaysagaa nijaaso tahay manidu assayrujaraar waxa uu odhanaya markaysagaa waa daahir ee nijaaso maaha waxaana ku tusinaysaa inuu ka dambeeyey mawaadic mutacadida ayuu odhanaya arrinkaa waxaan ku caddeeyey markaysaga sharxulmuntaqaha sharxulmuntaqana waa naylu awtaarka xadiiskan baa wadda ka mid a iyo masaa'il kaloo lamid a qaacidaduna waxay tahay caalimka markaysagaa labadiisa ra'yi ka dambeeya baa ra'yigiisa la ictibaariyaa ee ka hore waxa uu ka dhigan yahay marjuucun canhu sidii mid laga noqday oo kale ayuu ka dhigan yahay wa qawlu man canhu ruwi qawlaani mu'aharun id yatacaaqabaani bu saaxibu lmaraati odhanaya odhaahda waxa qowl u ah kii laba hadal oo kala duwan oo isweydaarsan laga soo wariyey mu'akharun id yatacaaqabaani labada hadalka la dembaysiiyey baa qawlii odhaah u ah oo ra'yigiisi la ictibaarinaya mar hadday kala dambeeyaan waxaa kaloo ka mid a culamada markaa sidaa khilaaftay ee xadiiska inay quwayso doontay mubaarak fuuri oo isaguna markaysa waxaad markaa raacay markaysaga shawkaani laakiin calaa kulli xaal sheikhulalbani waxa uu tilmaamay arrinka noocaas inuu halad yahay inay zallana markaysaga waxa tahay ayuu tilmaamay ee shawkaani ku dhacay waxaanu tilmaamayaa markaysaga asaaniiddu inuu dacfigoodu daran yahay oo dacfi shadiida markaysaga uu yahay xadiiskuna isagoo mawquuf cala bni cabbaas ah waa la soo wariyey yacni cilal kaloo yaziid addaalaani aan lahayna mark aan ahayna waa leeyahay marka calaa kulli xaal waa xadiis daciifa waxa uu doonay shawkaniya markuu xadiiskan quweeyey inuu yidhahdo axaadiistii caamka ahayd baa lagu khasisayaa oo waxay noqonaysaa hurdada markaysaga laga weysaysanayaa waa tan dhinaca la dhigay taan laga weysaysanayna waa taan dhinaca la dhigin ama fadhi ama taagnoowo sidaas iyada ah ayuu waxa weeye isugu khasisay masalada hurdadana horeynuuga soo hadallay xadiidkanna waxa uu inoo baraarujinayaa markaysaga cali alcaynaani wikaau sahi ama alcaynu wikaau sahi in waxa weeye hurdadu sababta layidhi uga weysaysta inay madino u tahay iyo loo filaan wayse jabkii oo ah markaysa waxa markaa neefi inay ka timaaddo duburta taas iyada ayna sababto ay tahay baa xadiisku markaa tilmaamay waxaanay markaa tahay haddii la yidhaahdo axwaashaa la kala gaar yeelayaa xaaladaha laftooda markaysaga waxaa dhici karta isagoo qofku markaysa waxaan markaa dee fadhiya ama mumakin ah in haddana wax ka soo baxaan baa suurtoobi karto aanu idhahdin sidaas iyadaaba dhici karta abu cubayd alqaasim ibnu sallaam wuxuu sheegay qiso qisadaasi waxay tahay waxa u ihi maalin jimcaha nin baanu isku xignay buuhi ninkaasi mumakin buu ahaa oo mutarabbic isagoo ah buu fadhiyey noocay shaaficiyadu ohan jireen waysadu kama jirto qaasim ibnu sallaam waxau ahaa culamadii salafka ayuu ahaa laba boqol iyo afar iyo labaatankii hijiriyadu markay ahayd ayuu dhintay waxa uu yidhi ninkii baa markaysagaa gam'ay waana mumakin neef baa ka timi codkeedii baan maqlay dabeedna markaysaga markaa waan toosiyey waxaan idhi kacoo orodoo weysayso yani neef baa kaa timi war maba gamin buuhi waa soo jidi war neef baa kaa timi war waxba igama imana wallahi inaan waxba iga yimi markaasu walla intuu maray ayuu wax iga yimi ma jiro mala aday kaa timi waxaad maqlaysa ya markii horena waxaan ahaan jiray buu idhi ruuxu hadduu mutarabic u fadhiyo waxaan odhan jiray bui markaysaga weysadu kama jabin maalintaasaan ra'yigaygii bedelay buui markii ninkii wallana igaga xagaf siiyey oo uu yidhi markaysa waxaan aniga wax iga yimi ma jiraane adiga weeye markaysa waxaan xaggaaga weeye sanqadhaad maqays wadada xumaqashay markaasaan ra'yigaygii bedelay oo aan idhi markaysa waxaa markaa waxaa weeye hurdaba weysada waa jibinaysa ama mumakin ha ahaad ama yaanu ahayn ama yaanu ahaan qisada noocaasna markaysa waa la soo naqliyay marka calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo maxaa sidii waxa weeye aynu u kulminay axaadiistii ku soo aroortay masu dakarka iyo yani loogu kulmin waayo axaadiistan oo meel dhexe la isugu keeni waayo axaadiistii jamci baa ka suura geli waaye sababtu waxa weeyaan jamci baa ka suura geli waaye haddii la odhan lahaa hurdada teeda markaa culus weeye ta jabinaysaa oo ta fududi ma jabinayso axaadiista tilmaamaysa inay saxaabadu seexan jireen hurdo fudud aynu ku xambaarno waxaa ka hor imanaysa axaadiista tilmaamaysa xataa inii la asmacu min axadihim khaiia midkood baan markaa quure u maqlayey marka inay quurin jireen bay hurdo lala quuriyeyna ma yara waa midda kale haddii la odhan lahaa jiifka ayaynu ku xambaaraynaa markaysaga axaadiista tilmaamaysa weysada waa jebinaysaa axaadiista qaarkood oo saxiixa waynaga ku soo maray inuu waxa weeye saxaabadu kaanuu yadacuuna junuubahum dhinacyadooda ay dhigi jireen fa yanaamuuna markaasay seexan jireen culamo badan baana saxiixsay markaasay kici jireen oo ay markaa tukan jireen manay weysaysan jirin marka waxa weeye si loo jamciyaa ma dhaqna waa in la yidhahda axaadiista mid ahaan baa lagu camal falaya oo baabu tarjiix la sameeya la kala arjaxa walaa shaka markaysaga inay arjax tahay axaadiista tilmaamaysa in waxa weeye hurdada weysada ay jabinayso haddii la yidhaha hurdada lafteedu naaqid ma aha ee maxaa hurdo oo dhan loo yidhi weysada waa jabinaysaa sababtu waxay tahay qaacidadu waxay tidhahdaa ina alxikmata idaa khafyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha xikmada waxaa la yidhahdaa hadday qarsoonaato khafi noqoto ama muntashiro noqoto xadaysmi weydo oo markaysa waxaan markaa ay iskhilaafto oo dadka nisbadooda isku khilaafto xukunka waxaa lagu xidhaa waxaa loo filaanka u ah marka loo filaanna waxa waa hurdo oo dhan baa weyse jabki markaa loo filaan u ah qaacidadana culamada markaysa waxaan markaa qayb hurdada ka mida weysada ku jabinaysa ama dhammaanteed ku jabinaysa qaacida waa ku camal faleen laakiin qaar midba si unba ugu camal fala kale mumakinka markaysaga ayaan ka reebaya wuxuu leeya inta kalea madina u oo loo filaan waa inay weysadu jabto kale markaysagaa dhinac jiifka mooyaane inta dhinac jiifkaun baan markaa ka reebayaa o aan odhanaya isagaa weysada jebinaya laakiin inta kale markaysaga waxba ma jebinayso isaguna wuxuu leeya loo filaan waxa u ah hurdadu inay jabto yacni jiifka lagu seexdo culamada odhanaysa markaysagaa nawmka haqiilka culus waa saasi la-eg culamada odhanaysa hurdo oo dhan waxay leeyiin madina u tahay wahaakada masaladaa ku saabsan hurdadu inay weysada jebinayso waxay u taallaa waa ciddaan ambiyada ahayd amaa nebiyada hurdadooda weysada kama jebiso taana waxaa u daliila xadiis saxiixa oo nebiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam oo nebigu intuu seexday inuu markaa waxaa weeye kacay oo dad caaisha ay ku timi aan weysanayn dabeedna markaa nebigu uhi sala allahu alayh wasalam indhahaygaa seexdee qalbigayguma seexdo qalbigayguma seexdo saas aawadee culamadu waxay ka qaateen in waxa weeye ambiyadu wixii ka soo baxa inay og yihiin markay hurdaan sidaas aawadeed weysada inayna markaa ka jabinaynin hurdadu ayaa axaadiistaasi daliil u tahay marka waa cumuum yani markaa la khasisay hurdadu waa weysada waa jebinaysaa oo ambiyada laga saaray hurdo markii lagu yidhi weysada waa jebinaysaa wixii hurdada ka sii weynaana xukunka waa uga awlaysan yihin oo waa maxay waaba suuxayba nacuudu billahi minha yacni markaa suuxitaanka uu suuxo ayaa ka mid a dee xiskiisiiba waa tego waxbaba ma kala ogaa kan hurda haddii la baraarujiyo waaba toosaya laakiin kani xataa baraarujinta markaysaa waxba ku dareemi maayo oo waxba ku ogaan maayo marka waxa weeye iqmaagii ama markaysa waxaan markaa miir daboolkii qofku miir daboolmay ee uu suuxay waa cala sabiili alawla walaxraa waa uga mudnaansho badanta in weysada uu jebinayso xadiidka labiyo siddeetanaad wacan ibni cabaasin ibni cabaas waxaa laga soo wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ya'ti axadakum ashayطaanu fii salaatih axadkiin waxa u imanaya shayطaan baa ugu imanaya salaadiisa gudaheeda fayanfuqu fii maqcadatih markaasuu ku afuufaya halka uu ku fadhiisto bimacnaa salaalkiisu afuufaya shayطaanku fa yukhayalu ilayhi markaasaa la moodsiinaya annahu axdaa inuu weyse jabay oo is odhanaya markaysa marka waxa weye afuufti neeftii shayطaanka markuu dareemo ayuu is odhanayaa oo salaal ku dhadhaacaan ayuu wuxuu is odhanaya waysadu waa kaa jartay walam yuxdis walxaal lam yuxdis isaga oo aan wayse jabin fa idaa wajada daalika hadduu taas markaysaga ogaado falaa yansarif yaanu gadoomin oo laaban oo salaadda aanu ka laaban xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu ka maqlaayo aw yajida riixan ama ur uu ka helaayo akhrajahu lbazaar bazaar baa soo wariyey xadiiskan wa asluhu fi saxiixayni min xadiisi cabdillaahi bni zayd asalka xadiiskuna waxa uu ku sugan yahay saxiixaynka bimacnaa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey asalkiisa xadiiskaas hore sanadkiisa waxaa ku sugan yani abu uways nin la yidhaahdo ayaa ku sugan marka waxa weeye ninkaasna muslim yani marka istishaadaanbu wax ugu soo wariyey laakiin afarta sunan baa wax u weriyo ku xujaytama ama markaysa waxaa markaa muslim waxa uu isagu soo u soo wariyey markaa isagoo cid kale ku lamaan istishhaadan marka xadiidka xadiidkiisa culamada qaarkood way taxsiiniyaan ninka abu uways la yidhahdo laakiin culamo badan baa daciifiyey oo yidhahdeen yuktabu xadiisuhu walaa yuxtaju bih xadiidkiisa waa la qoraayo ictibaar baa loo qoraa laakiin laguma xujaytamo oo xadiidkiisa marka waxa way xujo lagama dhigto haddaanu cid kale raacin ha yeeshee xadiidka lama tafarudin oo isagu lama keliyoobin ee dariiq kale oo markaysagaa daawurdi soo wariyey oo ku raacay oo ku mutaabaceeyey ayaa jira oo bayhaqi uu soo wariyey sida xaafid ibni xajarba talkhiiska ku tilmaamay wuxuu kaloo waafaqsan yahay axaadiista markaysaga xoo saxiixa ku taalla marka sidaas aawadeed xadiisku waa saxiixun ligayrihi asalka xadiiskana waxaan leeyahay bimacnaa waxa weeye bukhaari iyo muslim baa soo wariyey oo cabdillahi ibnu zayd ayay ka soo wariyeen lafdigiisuna waxau yahay shukriya linabiy sala allahu alayh wasalam arajulu yukhayaru ilayhi nebiga waxaa looga cawday nin markaysaga la moodsiinayo an yajida shaya shay inuu markaysaga helayo fi salaati salaada gudaheeda muxuu yeelayaa qaala laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yaanu laaban ilaa uu cod ka maqlaayo ama uur ka helaayo walimuslimin can abi hurayrata naxwo xadiidka afar iyo siddeetanaad muslimna waxaa u sugnaatay oo abu hurayre uu ka soo warinaya naxwuhu mid xadiiskaas la mid a xadiiskaas mid la mid a ayuu soo warinaya kaasna waxa weeye horeyn usoo maray oo waa xadiiska koob iyo toddobaatanaad xadiidka shan iyo siddeetanaad walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaatay can abi saciidin abi saciid uu ka warinaya alkhudri marfuucan idaa jaa axadakum ashayطaanu hadduu midkiin u yimaado isagoo nebiga u rafcinaya inuu nebigu yidhi hadduu midkiin u yimaado shayطaanku oo faqaala uu yidhahdo innaka axdasta adigu waad wayse jabtay falyaqul ha yidhahdo kadabta been baad sheegtay wa akhrajahu ibnu xibbaan xadiiska ibnu xibbaanna waa soo wariyey waa soo saaray bilafdi falyaqul fii nafsi yani naftiisa ha iska yidhaahdo qalbigiisa isagaan afka ka hadlin kadabta been baad sheegtay falyaqul fii nafsihi kadabta xadiidka waxaa laga wariyey yaxya bni abi kasiir can ciyaad bni hilaal can abi saciidin alkhudri yaxya bni abi kasiirna rag badan baa ka wariyey oo macmar ka mid yahay oo hishaam ka mid yahay oo uu xarbi ka mid yahay oo caliyu bnu lmubaarak uu ka mid yihi xarbi bnu shadaad ayaa markaa wuxuu ka wariyay yaxya bnu abi kasiir isagoo weliba samaac tasriixinaya ayuu mustadraga xaakim xaakim ku soo wariyey وxرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال xdثني عyاaض قال سألت أbا سعيد وصححه الحاakم عlى شhرطه ma وافقه الذhبي saas laag بن حibاn xadيidka isaguna waa صحيixiyey ha yeeshee xadiidka waxaa raajixa inuu xadiidku ضaciif yahay oo sanadkiisu markaa sanad ضaciifa ayuu ku soo arooray sababtuna waxay tahay ciyaad ibnu hilaal ninka la yidhahda waa majhuul yaxya ibnu abi kasiir mooye cid kale wax ka warisay lama hayo sidaas aawadeed ayuu xaafid ibnu xajar uu yidhi majhuulu min ahalia sidaas iyadaa u yidhi saasi leeg ayuu mundirina uu odhanayaa huwa fii cidaadi lmajhuuliin ragga marka majhuuliinta ayuu ku tirsan yahay xadiidkani ninkani ku tirsan yahay ciyaad ibnu hilaal la yidhahda marka calaa kulli xaal liajli hada rajul oo la tafaruday aawadeed ayuu xadiidku daciif u yahay inkastoo ku macno dhow yahay xadiidka hore axaadiistana waxay inoo tilmaamaysaa yaqiinta in la ictimaado oo aan shakiga markaysa waxaan markaa xaadidka ee caaridka ee soo darriyey inaan markaysa waxaan la ictimaadin abwaabta kalena waa caynka cayn leeg horaynu usoo aragnay waynu soo sharaxnay waxaynu usii idaafaynayna kusii daraynaa hadduu waxa weeye ninkii ama qofkii uu markaa yaqiinsado laba shay labadaba inuu sameeyey waysadiina inay marna ka jabtay marna u weysaystay labadaba yaqiin buu uhubaa laakiin wuxuu kala garan waaya talow yemaa horraysay waar wayse weysaysatayna waysaduna kaa jabtay laakiin ta horraysay waa teey ma wayse jabkaa horreeyeyoo waysadaa dambayso waad wayse qabtaa mise waysadaa horraysayoo wayse jabkaa dambeeyeyoo ways ma wayse qabtid masalada noocaasa culamadu waa isku khilaafaan shaaficiyadoo kale afar weji bay ka leeyihin masaladaas laba ra'yi baa se ugu fiican qowl waxa u odhanayaa ilaaba ilaa waa la weysaysanaya mar haddaad kala garan weyday ta horraysay iyo ta dambaysay aad kala garan weydo ilaaba ilaa weysayso waana in badan oo shaaficiyadu siday arjaxaan oo ay ku tageen qowlka kale waxa uu leeyahay haddii waxa weeye waxaa la kala qaadayaa xadadka iyo weysada haddaad kala garan weydo ta horraysay iyo ta dambaysay waxay u qaybsantaa wixii labadoodaba ka horreeyey inaad garanayso iyo wixii labadoodaba ka horreeyey inaanad garanayn labadaasay u qaybsantaa wixii labadaba ka horreeyey haddaanad garanaynin qawlan waaxidan khilaaf ma lehe waa inaad ilaaba ilaa weysaysataa waysadan iyo wayse jabkan ka hor wax ka sii horreeyey haddaanad garanayn oo saddexaad qawl waaxida iyadu weeyaane khilaaf ma lehe ilaaba ilaa weysayso mar haddaad kala garan weyday ta horraysay laakiin wixii ka horreeyey haddaad garanayso inaad weysaysatay iyo inaad weyse jabtay labadaba waad garanaysaa laakiin markii hore waxaad hubtaa inaad weyse qabtay ee labadaba ka horraysay ama waxaad hubtaa inaad weyse jabnayd xaaladda noocaasa waxay markaa yidhaahdeen waa in xaaladdu markii hore ku sugnaa ee labadaba ka horraysay lidkeedu hadda ku sugan yahay oo ictimaadaya tawdiixeeduna waxa uu yahay markii horeoo kale wuxuu hubay inuu weyse jaban yahay dabadeedna wuxuu hubaa inuu marna weysaystay marna weyse jabay laakiin labadaa ka dambaysay buu kala garan waayay yaqiintii hore uu hubay oo ahayd labadaba hortood inuu weyse jabnaa yaqiintii halkaa dhig wayse inay ka dambaysayna waad hubtaayo inaad wayse qabtana halkaa dhig waxaa ishkaalku yimi salow waysadaa ka dambaysay miyaa wayse jab ka dambeeyey mise waa ka horreeyey waxay noqonaysaa un shaki wayse dabadeed yimi oo kaluunbuu noqonayaa haddii haddiiba aad sidaado isu qabato miyay ka dambaysay marka cagsiga xaaladaad markii hore ku sugnayd lidkeedaad hadda ku suganta markii hore waad wayse jabnayd sow maaha wayse iyo wayse qaad iyo wayse jab baa labaduba ka dambeeyeen labadaasina siday u kala dambeeyeen baad kala garan weyday cagsigii xaaladii markii hore aad ku sugnayd baad lidkeeda hadda ku sugan tahay waad wayse jabnayd hadda waad wayse qabtaa shakigana tuur misaalka sida kale wuxuu noqonayaa waxaad hubtay inaad wayse qabto markii hore labadii xaaladoodee dambana siday u kala dambaysaad kala garan weyday wayse qabkiyada waad hubtay yaqiin bay ahayd halkaa dhig wayse jab inuu ka dambeeyeyna waad hubtaa dabad waxa isku qabtay war talo wayse jabkaa ka dambeeyey wayse qaadba kasii dambeeyey shakiga tuur iyo qiinta ictimaad waad wayse jabanta labadaa raayi mar walba waad weysaysanaysaa iyo iyo cagsiga xaaladii markii hore aad ku sugnayd haddaad garanayso ee labada xaalba ka horraysay lidkeedaad hadda ku sugan tahay labadaa ra'yi baa ugu fiican waliba ra'yiga markaysaga odhanaya cagsiga xaaladii baad ku sugan tahay waa ra'yi aada u wajiha oo qawi ah ibnu carabina caaridada ayuu kusoo aroorinayaa waxaanu tilmaamaya markaysaga culamadeeda markaysaga maalikiyadu may sheegin buu odhanaya laakiin shaaficiyadaa sheego nihaayatulmatlabku markaysaga imaamulxarameyn ku sheegay marka waxa waana qawi buu markaysaga waxaan marka odhanaya laakiin imaamu nawowi yani marka waxa uu ku soo raraya shaaficiyadu afar weji inay masalada ka leeyihiin labada aynu sheegniyo laba kale markaysaga ayuu tilmaamaya waxaanu markaysaga waxaa tilmaamayaa badankoodu shaaficiyadu inay arjaxaan haalibkoodu inay arjaxaan mar walba inuu weysaysanayo iyadaan labada xaal baa lakala farqin wixii ka horreeyey inuu garanayo iyo inaanu garanaynin taasna waxa weya masalada hadda aan markiisa waa markaa kusii idaafaynayno oo aynu markaa u kordhino bal waxaad ka warrantaa hadduu qofkii uu isku qabto wartalo miyaad gamaaday mise waad lulootay xaaladda noocaasa shakigi unbay noqonaysaa yaqiintu waxay ahayd inaad wayse qabto ilaa aad hubsato oo yaqiinsato inaad gamaaday waysadii kama jabin ilaa aad yaqiin ku hesho oo aad hubsato inaad markaa gamaaday waysadii kama jabin yaqiintii baad ictimaadaysa wax cad baa kaa jabin kara markaysaa waysadii taasna sidaas iyada ah weeya marka masaladaasna sidaas iyada ah weya baabu qadaa ilxaaja baabka markaysa waxaan ahay hada baabu qadaa ilxaaja kani baabka waxa weeye xaajada gudashada la gudanayo axaadiistaasi waxay kutusinaysaa inaan la kala farqinaynin markuu salaada ku guda sugan yahay iyo markuu ka baxsan yahay maalikiyada qolyaha la yidhahdo waa soo ishaaree laba qowl bay ka leeyihin ama laba riwaayo qowl waxay leeyihiin hadduu salaada ka baxsan yahay ilaaba ilaa waa weysaysanaya laakiin hadduu salaada ku jiro axaadiistaanu qaadanaynaa fii salaatihi baa la yidhi marka waxa weeye ka bixi maayo yaqiin cad buu kaga bixi karaa laakiin haddaanu salaad ku jirin ilaaba ilaa waa inuu soo weysaystaa qowl waa ka ah ha qowl wuxuu odhanaya haddaanu salaad ku jirin ilaaba ilaa waa weysays qowlna wuxuu odhanaya maya mar walba waa weysaysanaya hadduuba shakiyo waa weysaysanaya axaadiistana ta'wiil bay ku sameeyeen iyagu wejigay ictimaadayaan maxay tahay waxay yidhaahdeen qofku marka aanu weyse qabin salaada inay shardi weysada u taho haddaanu weyse qabin salaadi ka asaxaynin bay ahayd oo adiladu inoo tilmaamaysa laguna ijmacsanya markaa salaada yacni markaa sida uu ku gudan karaa waa inay noqotaa si uu tahaarada hubo oo shardigii salaada waa inuu hubo haddii kale salaad inaanu la iman bay noqonaysaayo salaadiiba shaki baa ku sugan inuu salaadba gutay xaggaasay ka miricsadeen oo ka eegeen laakiin qawlkoodu calaa kulli xaal waa daciif yani waxa weeye waxaanay tahay yaqiinta in la ictimaadayo axaadiistuna waxay tilmaamaysaa falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa sidaas iyadaa bay sheegaysa ujeeddada falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixana loogama jeedo inuu yidhahdo waxa weye ilaaba ilaa inaan dhegta ku maqlaa oo codkeeda aan maqlaa ama uriya waayo waxaaba dhici karta inaan urtuba ka tagtay oo akhsham yahay waxaana suurtoobi karta inuu dhegala yahay de maxay noqonaysaa in waysaba ka jabid miya oo nefiyo wayse ka jabid waxaa looga jeeda un xataa yataxaqaq ilaa uu yaqiinsado oo xaqiiqsado saasaa laga tilmaamaya sidaas ayaa laga tilmaamaya laakin waxa weeye labadan khusuuskooda looma jeedo culimaduna waa ku ijmacsanyihin saas inaan labadan khusuuskooda loo jeedin in la yaqiinsado uu muraadku yahay sidaas iyadaa laga tilmaamayo ayay markaa culamaduna waa ku kulansan yihin o waa ku ijmacsan yihin axaadiista qaarkood oo fii salaatii ku qaydaysaa maqaamu su-aal bay ku timid maqaamu su-aal waxa ku yimaadaana taqyiidka waxba laguma qaydo mafhuumna lagama qaato waa midda kale yani shaydaanku waswasadiisu waktigaa salaada ay ugu badanta xaaladda kalena farqi ma laha oo kama duwana xaaladda kalena miday markaysaga waxay ka duwan tahay maaha baabu qadaai alxaaja ay hada baabu aadaabi qadaai alxaaja waxa uu kani baab u yahay aadaabta xaajada loo guto ama aadaabta marka waxa weeye xaajada waxaa laga tilmaamaya waa kinaayo looga jeedo saxaradii iyo kaadidii sida uu qofku markiisa waxa markaa qaabka uu u gudanayo waxaa ku sugan in yacni waxyaalaha aadaabta in la isticmaalo oo waxa markaa waxawey in yacni la bacdhabaa ay xoogaa markaa qabiixa tahay ama xun tahay in xoogaa erey markaa laga cabiro yacni maldahan oo marka waxa weye aadaabi marka xaaja laga cabiray waxaana loo jeedaa yacni markaa kaadida iyo sida qofku u kaaji lahaa ayaa laga tilmaamaya baabkan waxaa ku tacalluqa aadaab badan marka sidaas aawadeed baa baab gaara laga dhigay maadaama ay marka aadaab leedahay oo aadaabtaasi aqwaal iyo afcaal intaba ay leedahay aadaab yacni markaa oraahiyo oo adkaarta uu odhanayo intaanu markaysa waxaan markaa xaajadii gudan ama suuliga intaanu gelin waxa uu odhanayo ee dikri ah marka dambe uu ka soo faaruqo waxa uu odhanayo xagga marka waxa weeye inuu u jeestaa aynay u bannaanayn iyo geesta ay u bannaan tahay sida markaa inuu u maydho ay tahay gacanta uu ku maydhayo umuuro badan oo saasa ayaa ku tacalluqa amaakinta markaysa waxaan markaa ayn yacni mashruuca inay ahayn in markaa lagu saxaroodo qudheeda markaysaga in la tilmaamo xadiidka lix iyo sideetanaad can anas bni malikin radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida dakhala alkhala'a wadaca khaatamahu xadiidka lix iyo sideetanaad waxaa laga soo wariyey anas ibnu malik ilaahay raalliha ka noqdee inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa idaa dakhala alkhala'a hadduu markaisaga yani khalaaga yani suurigoo kale hadduu doono inuu galo yani mawdica uu xaajada ku gudanaya khalaaga loo jeedaa ama ha ahaato meel dhisan oo suuliya ama yayna ahaanu markaa meel banaana ha ahaatee waxaana laga soo qaatay markaisaga waxaan markaa min alkhalaa oo madhnaanshaha ah waayo sida badan markaisaga meesha yani uu qofku kusoo kaajayaa yani waa meel khali ah oo aan cidi joogin waa meel aan cidi joogin oo cawradiisii aan la arkaynin weeye sidaas aawadeed baa khalaa yani markaa loogu magacaabay maadaama haalibku ay tahay inaan cidi joogin meeshaas wadaca khaatamahu khaatim yani kaatunkiisuu sii dhigi jiray idaa dakhala alkhalaana waxaa loo jeedaa ay idaa araada an yadkhula alkhalaa'a hadduu doono inuu galo markaa khalaaga yani meesha uu markaa kusoo kaajayo hadduu doono inuu galo wadaca khaatamahu kaatunkiisa markaa waa dhigan jiray akhrajahu arbacatu afarta sunankaa soo wariyey wahuwa macluulun xadiisku markaa cilla ayuu u saaxiib yahay oo cillo ayuu xadiisku leeyihi xadiiskan culammadu waa isku khilaafeen tasxiixiisa iyo tadciifkiisa culamo badani xadiiska waa daciifiyeen ibnu xajarna halkan waa ku daciifiyey oo waxau ihi waa macluul macluulna waxaa loo isticmaalaa xadiisku hadduu leeyahay shay markaa cillo ah oo sixadiisa markaa diidayo inuu saxiix noqdo oo khafi ah oo qarsoon matniga iyo sanadka mid walbana waa geli kartaa waxayna tahay waa marka ascabu cilmin cilmiga ugu adag oo min culuumi alxadiis cilmiyada xadiiska cilmiga ugu adag waa cilmu lcilal saas aawadeed waxaa ka hadli kara un culamada markaysa waxaan markaa yacni aada ugu qosada dheer yani cilmulxadiiska oo aada iyo aad yani ugu baaca dheer culamada xadiiska daciifisay waxaa ka mid ah abu daawuud iyo nasaa-i iyo bayhaqi saas si la-eg daara qudni waxa uu tilmaamay xadiisku markaa yani ikhtilaaf fara badan inuu ku sugan yahay oo matnigiisa iyo marka ay iskhilaafsan yihiin oo kala duwan yihiin marka wuxuu ishaaray xadiisku inuu shaad yahay inuu shaad yahay ayuu markaa tilmaamay waxaa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey tirmidi oo khilaafay culamada kale nawowi waxa uu yihi markaa warkaa uu tirmidi sheegay waa mid lagu radinayo yani aan laga aqbalaynin tasxiixa uu xadiidka saxiixiyey mundiri waxa uu yidhi sawaabku waa in markaa xadiidkani uu saxiix yahay waayo ruwaaddiisa dhammaantood waa siqaad oo waa raggu lagu wada kalsoon yahay abulfatxi alqushayri taqyadiin yani markaa ibnu daqiiq alciidna isaguna waa ku raacay inuu xadiisku saxiix yahay abu daawuud waxa uu yihi xadiisku waa munkar waa munkar ayuu markaa u yidhi albani waxa uu yidhi xadiisku sida sawaabka ahi yani waa inuu daciif yahay sidaas aawadeed jamaahiirta culammadu waa daciifiyeen mishkaatulmasaabixa ayaanu saas ku tilmaamay in jamaahiirtu ay daciifiyeen taasi leeg nawowi baa hortii sheegay oo khulaasada ku sheegay inay jumhuurka culammadu xadiiska ay daciifiyeen oo ay u badan yihiin culamada muxadisiintu inuu daciif yahay ikhtilaafka mooye waxyaalaha kale ku sugan waxaa ka mid a ibnu jurayjin in la yidhahda sanadka ku jira waana cancaneeyey waa mudallis mudalliskuna waxa uu cancaneeyey uu yidhahda can fulaan oaanu samaac ama taxdiis caddaynin yacni lama aqbalo ee waa la daciifiyaa waxaa saxiixiyey xaakim iyo ibnu xibbaan ibnu xajar warkiisu waa iskhilaafay halkan waxa u ihi waa macluul nukadkana waxa uu ku yidhi wax cillo ah xadiiskani agtayda kama laha mooyaane tadliiska ibnu jurayj marka haddii la helo dariiq uu ku tasriixinaya samaac ibnu jurayj oo tadliiskaa lagaga badbaadayo falaa maanica min alxukmi bisixati wax diidayaa ma jiro in xadiiska markaa sixadiisa markaa la xukumo ibnu turkumani waa markaysa markaa waa khilaafay bayhaqi oo xadiiska waa quweeyey marka adigu ikhtilaaf fara badan baa saas ugu sugan oo culammadu markaysa waxaan ay qaarna saxiixinaya qaarna daciifinaya laakiin jamaahiirtu waxay u badan yihiin xadiisku inuu daciif yahay nasaa-i waxa odhanaya waa hayru maxfuud ibnu qayim waxau odhanaya xadiiskani waxa weeye waa markaysaga munkar ama waa shaad sidaas iyada ah ayuu markaa odhanaya xadiiska waxaa soo warinaya ibnu jurayj waxa uu ka warinaya markaa zuhri waxaa jirta dariiqyada qaarkood waxaa udhexeeya markaa zuhri iyo ibnu jurayj nin la yidhahdo zayaad ibnu sacdin ayaa udhexeeya waxaana markaa lagu soo naqliyey lafdi markaysaga xadiiskan yani khilaafsan oo isla sanadkaa lagu soo wariyey waa jirtaa yani marka waxa wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ittakhada khataman min waraq uma alqaah nebigu markaa kaatun markaa fidaa ayuu markaa samaystay dabeedna markaysaga waa iska tuuray marka waxa weeye xadiiskii markaa ahaa waxa weeye kaatun fida ah ama qalin ah ayuu nebigu gashaday dabeedna waa iska tuuray markii dambe taasu markaa wuxuu ka dhigay riwaayadana inuu waxa weeye markuu suuliga gelayo ama markuu yacni korka u fadhiisanayo inuu markaa iska bixin jiray marka calaa kulli xaal yacni xadiiska sida raajixa ah ee jamaahiirtuna ku tageen waa inuu xadiis daciifa yahay oo nakaara ku sugan tahay wax kaleba haddii laga yimaado waxa dacfi yani ugu filan inuu ibnu jurayj soo wariyey oo mudallis yahay aan wax samaaca tasriixinin waxyaalo kaloo u raacayna waa jiraan sida markaysa waxa markaa ikhtilaafka oo xadiisku khilaafayo is-ibdiraabayo oo markaa yani isk isla sanad keliya laba xadiis aan iswaafaqsanayn lagu soo warinayo oo laakiin shabah isku leh oo aan isku macnona markaysaga faa'iidaynayn kaana rasuulu lahi sala allahu alay slm ittakhada khaataman min waraq uma alqaah iyo kaana idaa dakhala alkhalaa wadaca khaatamahu laba shaqo isku le maaha marka xadiisku waa daciif xuja kuma kumayso culamada marka xadiiska quweeyey waxay ka qaateen marka uu qofku markaa yacni korka u fadhiisanayo ama uu xaajada gudanayo ama suuriga inaanu qofku la gelin wax markaa dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay ku qoran yihiin kaatunka nabigana sala allahu alayh wasalam sida axaadiis saxiixa kusoo aroortay waxaa ku qoraa muxamedun rasuulullah marka maadaama muxamedun rasuulullah ay ku qorayd sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa haddii la yidhahdo waa sugan tahay inuu kaatunka iska siibay inaan wixii magaca ilaahay ku yaallo ama magaca rasuulka ku yaallo ama dikriga ilaahay ku yaallo in markaa suuliga lala galo ama korka markaysa waxa marka loo fadhiisanayo la sito oo la xambaarsanaado ma aha ee waa in layska sii markaa bixiyaa oo meel layska sii dhiga aadaabta noocaasa ayaa markaa laga qaatay taasina waxa weeye waa ixtiraam la ixtiraamaya markaysa waxa dikrigii ilaahay lana tacdiiminayo o la weyneynayo waxay markaase culammadu ka reebeen hadduu markaa ka baqo in marka waxa weeye laga xado waxaa dikriga ilaahay ku qoran yihii waa la gelaya markaysagaa lidaruura markaysagaa najaasadana waa ka ilaalinaya sidaas iyada ayay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal maadaama xadiisku aanu asixin daliil markaysa waxaan markaa xaaraantinimeynaya lama hayo ha yeeshe markaysa waxaan markaa waxa weeye waa markaysaa marka waa fiican tahay laakiin daliil taxriiminaya oo markaa tilmaamaya inay xaaraan tahay in lala gala ayna banaanayn lama hayo haddiise markaysaga laga baqayo in najaasadu ay asiibto ama markaysaga uu ku dhaco markaysaga nijaastii xaalka noocaasa wuxuu muxaram u noqonayaa min baabi sadi dariica waddada fasaadka keenaysa awdis la awdaayo darteed buu mamnuucu noqonaya sidaas aawadeed dadka qaarkoodna waa dhacday in musxafkii intay la galeen najaaso uu kaga dhacay sidaas aawadeed waa inaan markaa lala gelin masaaxifta markaysaga suuriyada markaysaga waa inaan lala gelin ee meel lasii dhigtaa yani iyadoo laga taxadirayo in najaasada markaysagaa ku dhaco iyadoo laga taxadirayo waxaanay gudagelaysaa markaa tacdiim ilahay xurumaadkiisa weynaynayo la weynaynayo ayay gudagelaysaa waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub xadiidka toddoba iyo sideetanaad wa canhu anas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa idaa dakhala alkhala'a hadduu doono ay idaa araada an yadkhula alkhala'a riwaayo kale abaa lagu soo wariyey oo bukhaari soo wariyey oo odhanaysa yani marka idaa araada hadduu doono marka tanna sidaasaa lagu fasiraya daahirkeedu wuxuu u egyahay hadduu suuliga markuu galo marka suuliga markuu galo ma aha markan waxaweyan odhanayo acuudu allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is laakiin waa marka uu doonayo inuu galo kaana idaa dakhala alkhalaa'a waxa uu ahaa ay idaa araada an yadkhula alkhalaa'a markuu doonayo markuu doono inuu suuliga galo qaala mid yidhaahda allahuma inii acuudu bika ilaahay ow waxaan kaa magan galay adiga min alkhubusi yacni markaa kuwii xunxumaa oo markaysaga shayaadiinta kuwooda lab ayaan kaa magan galay inaad iga badbaadiso iyo walkhabaa'isi shayaadiinta kuwooda markaa dhadig ayaan markaa kaa magan galay inaad iga badbaadiso akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo wariyey yacni labada saxiix iyo afarta sunan iyo imaam axmed toddobadaasaa soo wariyey waa xadiis saxiixa xadiidkana waxa uu tilmaamayaa marka uu doonayo qofku inuu suuliga galo inuu baryadaas dikriga baryada ah ee ducada ah waa inuu ilaahay ka baryaa inuu shayaadiinta sharkooda ilaahay ka badbaadiyo waayo axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay inay markaysaga waxaan yani tahay meelahaas suuliyada iyo meelaha la midka ahi gudaafaduhu meelaha ay markaysaga shayaadiintu ay markaa joogto waa xun yahay meel xun baanu joogaa ina hadihi lxushuusha muxtabara yani markaa suuriyadani waxay yihiin markaa qaar lasoo xaadiro shayaadiintu ay joogta waxaad tidhahdaan allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is shayaadiintiina waxa weeye kuwoodii laba iyo kuwoodii dhadigaaba ilahay waxaa laga baryayaa ay tahay qofka muuminka inuu ka baryo ilahay inuu ka badbaadiyo waxaana ku sugan tawasul lagu tawasulayo ilahay magacyadiisa allaahumma ilaahayow marka waa isimkiisii allah ah baa lagu baryaya walilahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha ilahay magacyadiisa ku barya magacyo wanaag badan baa u sugnaaday ee ilaahay magacyadaa ku weydiista oo ku barya tawasulka noocaasa ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa rabbi lagu baryayaana waxay tahay waxa weeye mid markaa mashruuca oo layna amray ayay markaa tahay marka shayaadiintu waxa weeye waxay yihiin waa qaar xunxun malaa'igtuna waxa weeye waa tayibiin waa wanaagsan yihiin shayaadiintuna waa xunxun tahay marka maadaama ay xunxun tahay amaakinta khabiiskee xunxun un bay markaysa waxaa markaa tegaysaa halkaasay markaysa waxaa markaa u haaliba oo ay joogtaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya jinka markaysaga in la rumeeyo iyo shayaadiintu inay jiraan in la rumeeyaa inay waajib tahay waayo dee adiladii baa inoo sheegtay inay shayaadiini jirto in jin jiro qur-aanka iyo axaadiisba waa ku soo arooreen marka haddii la yidhahdo ma jirto waxay noqonaysaa in qur-aankii iyo axaadiistii la beeninayo ayaa ka dhalanaysa wa canhu can anas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxa uu ahaa idaa dakhala alkhalaaa idaa araada an yadkhula alkhalaaa hadduu doono inuu markaa suuliga galo bimacnaa meesha uu ku xaajo gudanayo walow dhismaba yaynay ahaane inuu markaa tago inuu markaa hadduu doono ou galo qaala wuxuu yidhaahdaa allahuma inii acuudu bika ilaahw adiga waxaan kaa magan galay min alkhubusi shayaadiinta kuwooda lab iyo walkhabaa'isi shayaadiinta kuwooda dhadig akhrajahu sabcatu toddobada ayaa soo saaray labada saxiix iyo afarta sunan iyo imaam axmed waxaa kaloo axaadiista qaarkood ku soo aroortay in bismi illaahina uu ka horraysiiyo oo marka hore uu yidhaha bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhabaa'is taana waxaa ku soo arooray xadiis uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi yacni markaa sitru maa bayna aljinni sitru yacni waxaa asturaya markaysa waxaan markaa idinka iyo markaisagaa jinka ama shayaaiinta idinkala asturaya idinkala qarinaya waxa weeye waa bismi illaahi inaad tidhaahdo xadiiskaa dacfi baa ku sugan laakiin sheikhu lalbani irwaau lhaliilka waa ku quweynaya oo waxa uu tilmaamaya uruqiisu markaisaga inay isquweynayso falyuraajac marka bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is waa inuu intaa yidhahdaa xadiidka sideed iyo sideetanaad wa canhu can anas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa yadkhulu alkhala'a mid suuriga gala bimacnaa meesha uu ku xaajo gudanayo mid gala ayuu ahaa fa axmilu ana wa ghulaamu naxwi waxaana ahaa mid qaada anigu haddaan anas ahay wa ghulaamun iyo wiil naxwi aniga asaagayga ahoo bimacnaa da'da igu dhow naxwi maxaa looga jeedaa ay muqaaribun lii fi sinni yacni markaa da'da igu dhow oo aniga asaagayga ahaaday ayaan waxaanu qaadi jiray labadeeduba idaawatan waxaanu qaadi jiray wayse yar oo harag ka samaysan idaawada waxaa la yidhaahdaa harag wayse laga sameeyey waa wayso harag baana laga sameeyey waa sibraar yar oo un dee loogu talagalay waysada idaawatan harag ways yani marka waxa weye wayse yar oo harag ka samaysan oo min maain biyo ka buuxda wa canazatan iyo murjis yar baanu qaadi jiray oo fa yastanji bilmaa'i nebiga ayaanu u qaadi jiray sala allahu calayhi wasalam canasadana nebigu waa qaadan jiray wakhtiyada qaarkoodna waxa weeye bannaanada iyo marka uu ku tukanayo hortiisa ayuu ka taagi jiray murjiskaa yar oo sutra ayuu ka dhigan jiray fayastanji bilmaa'i markaasuu biyaha ku istijoon jiray oo najaasadiis kaga maydhin jiray muttafaqun calayhi yacni bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiidkanna waa xadiis saxiixa waxaanu markaa tilmaamayaa in biyaha marka lagu istijoodo ayuu tilmaamaya oo baabkan markaysagaa baabu qadaai alxaaja istinjaa waa la yidhahdaa istitaaba waa la yidhahdaa baabu listitaaba bay muxadisiintu u baabaystaan baabu listinjaa bay fuqahadu u baabaystaan waxaa kaloo loo baabaystaa oo fuqahadu u baabaystaan baabu qadaai alxaaja marka waxaa weeye marka uu qofku xaajada gudanayo in waxa weeye uu dhagxan iskaga markaa bi'iyo oo istijmaar sameeyo iyo inuu iska maydho yacni labaduba waa mashruuc labadubana axaadiistu waa ku soo aror isaalada markaysa waxaan markaa najaasadii ay si fiican u suulinaysana waxaa si fiican biyaha biyaha si fiican fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya labada in laysku daraana waa kasii fadli badan tahayba oo inta marka hore waxa weye wax layska mariyo dabeedna marka dambena biyaha la raaciyo o lagu maydho waa kasii fadli badan tahay laakiin jamciga markaysaga waa inoo iman doontaa baabka aakhirkiisa ayuu ku keeni doonaa o marka axaadiis yani khusaysa oo dacfi iyo wax ku sugan yihiin uu keeni doonaa insha allah marka biyaha in lagu istijoodo ayaa xadiidkan iyo axaadiis la mida laga qaadanaya waxayna biyuhu u fadli badan yihiin yani si dhammaystiran bay najaasadii u suurinayaan ama waxa weeye dhagxantu najaasadii way khafiifinayaan qadarka yare meesha ku hadhaysana waa la cafinaya shuruudo ayaana loo dhigaa yani markaisaga istijmaarka shuruudo ayaa markaa loo dhigaa oo shuruudaha loo dhigana waxaa ka mid ah inaan najaasadu markaysa waxan markaa mawdica ay ka soo baxayso waa inaanay ka intiqaalin oo hadday meel kale gaadho oo halkaa ka soo baxaysa aan ahayn hadday gaadho meeshaa inaad maydho mooye wax kale markaysa waxaan markaa najaasadii kaa suulin maayaan oo ma odhanaysid halka ay gaadhayna waa markaa iyadana waxawaya dhagxantaan kaga biinaya sidaas iyadaa odhan maysa waa in mawdica ayna ka intiqaalin oo ayna ka guurguurin waa in markaysa waxaan markaa aynay ku qalalin waa in markaysa waxan marka aynay ku qalalin yani shuruuday ahlucilmigu markaysa waxan marka udhigaan marka xadiiskan calaa kulli xaal iyo axaadiis la mida waxaa laga qaadanaya biyaha in lagu istijoodo culamada qaarkood waa karaahiyeysteen biyaha in lagu istijoodo oo waxa marka a'immada qaarkood laga soo naqliyey inay yidhaahdeen dhagxanta iyo waxyaalahaasa la iskaga beenaya laakiin biyaha in lagu istijoodo yani qaarkood waxaabay yidhahdeen nebiga kamaba sugna oo axaadiistan saxiixaynkiiyo say yidhahdeen waxay kaga jawaabeen oo yidhahdeen markaysa waxaan markaa anas waa yaraa biyahawn inuu u qaaday oo u geeyey buu garanayaa laakiin bidaas markaysaga waxa ma hubo inuu biyahan ku istijooday jawaab noocaas oo kale oo xoogaa takalluf ku sugan yahay bay ku jawaabeen laakiin jawaabtaas waa daciif saxaabigu wuxuu og yahay ama uu garanayo unbuu ka warramaya inuu bikayri cilmin kaga hadlay oo iska mala awaalay oo iska jasmiyey haddana yacni tan noocaasa ma ah axaadiis kalena saasi leeg bay ku soo arortay intuu markaa istijoodo oo weliba markaysa wax iskaga maydho marka dambena markaysa waxa markaa inuu gacanta dhulku dhufan jiray oo deedna gacantii ka maydhi jiray si raa'ixadii waxyaalahaasi uga uga hadhaan ayaa marka waxaway axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan bacdi kale waxay yidhaahdeen yani markaa waa laga fiicanyay biyaho raggu inay ku isjoodaan waa laga fiicanyaho waa istij waa istijadii dumarka ee ragga istijmaarka u fiican inay dhagxantii waxyaalaha iskaga bi'iyaan qaarna saasay yidhahdeen qaar kale waxay yidhaahdeen biyuhu markaysa waxaan markaa waa ceesh la cuno oo markaysa waxaan markaa waa waa la cabbaa saas aawadee najaasadii in markaa lagu maydho oo saxaradii iyo kaadidii lagu maydho waa laga fiican yay bay yidhahdeen kullu dalika laakin waa aqwaal daciifa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen salafan wa khalafan axaadiistuna markaysaga ay kutusinayso waa in marka ay mashruuc tahay in biyaha lagu istijoodo oo markaysa waxaan markaa najaasadaas lagu maydho inay mashruuc tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam u sameeyey weeya aaraada marka isaga la tilmaamaya dhammaantoodna waxay tahay qaar axaadiista khilaafsan haddii xadiiska wuxu hadday khilaafaanna waa la tuuraa imaam shaafici wuxuu yidhi haddaa aragtaan hadalkayga oo khilaafsan hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam tuura buu yidhi karaahiyada iyo ragga laga soo naqlinayo imaam maalik iyo baa ka mida saxaabada qaarkood iyo imaam maalik iyo taabiciinta qaar iyo ayaa laga soo naqlinaya laakiin waa qowl daciif calaa kulli xaal jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay qabaan in marka mashruuc ay tahay biyaha in lagu istijooba lagu istijoodaa inay mashruuc tahay waxaana ku sugan marka isagaa najaasadii si dhammaystiran loo suulinayo ayaa ku sugan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka in waxa weeye isticaanadii inay bannaan tahay qofkii markaysa waxan markaa tahaaradii inaad cid markaysaga u kaashato aad tidhahdo markaysaga biyo igu soo shub ama biyo iisoo qaad ama ay ku soo qaadaan in marka waxa weeye inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya marka idaawatan waa waysadaa yare haragga ka samaysan xadiidka sagaal iyo siddeetanaad wa can ilmugiirati bni shucba radia allaahu canhu qaala qaala liya nabiyu sala allahu alayh wasalam khud ilidaawa mugiira wuxuu yihi nabigaa wuxuu igu yidhi khud ilidaawata waysada yar soo qaad waa waysadii yareeda haragga ka samaysnay alidaawa fainalaqa markaasaa nebigu socday xataa tawaara canii ilaa uu iga qarsoomay oo faqadaa xaajatahu xaajadiisii dabeedna uu gutay aadaabtii baa la isticmaalaya faqadaa xaajatahu muttafaqun calayh waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka markaa isku waafaqay oo labaduba soo saareen marka xadiidkanna waa laga qaadanaya inkastaanu sariix ku ahayn istijada biyaha lagu istijoonayo haddana waxa weeye markaysaga daliil buu u yaho waa ku tusinaya wa can abi hurayrata waxaa kaloo laga qaadanaya faindalaqa xataa tawaara canii in waxa weeye marka xaajada in lala fogaado aan dadka hortooda agtooda lala fadhiisan dadka agtooda inaan lala fadhiisan in lala fogaado wayna kala qaadeen culammaduyo waxay yidhaahdeen khaasatan weliba hadduu wuxuu saxaro yahay waa in lala fogaadaa bay yidhahdeen laakiin kaadida waxa weeye in markaa lala fogaadaa waxba markaysa waxan markaa laazim ma ah waayo waxaa soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu waxa weeye kudaafad qolo leedahay inuu tegay oo dabeedno markaysaga fadaala qaa'iman dabeedna uu ku kaajay nebigu sala allahu alayh wasalam markaa meel la degan degan yahay oo meelihii xashiishka ay ku shubayeen buu nebigu ku kaajay sala allahu alayh wasalam waana inoo iman doontaa xadiis kalena waxaa inoogu imanaya isla baabka gudihiisa insha allah inuu nebigu waxa weeye markaa kaajay ow dabeedna yidhi markaysa waxa nin dhagxan ii keen oo dabeedna markaysaga dabadiisa uusaa isu soo taago o u dhiibay dhagxantii oo laba dhagax iyo saalo yacni markaa dameeraad ama faanta dameeraad oo u dhiibay marka waxa weeye calaa kulli xaal wuxuu hadday saxaro tahay ilaaba ilaa waa in lala fogaada nabigana sala allahu alay slam sunnihiisu wuxuu ahaa inuu aada u fogaado xataa tawaara canii axaadiis kaloo lamcinina waa soo arooreen kaana idaa dahaba almadhaba abcada waxau ahaa markaysaga hadduu yacni kor tago oo inuu xaajo soo guto doono waa fogaan jiray xataa laa yaraahu axad ilaa aan qofba ka arkay axaadiistaa kalena waa waafaqsanta xadiiska sagaashanaad wa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilahay raalliha ka noqdee qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waxau hi itaqu laacinay labada markaysaga wax lacnada ee bimacnaa lacnada soo jiida iska ilaaliya alladii yatakhallaa fii ariiqi innaas ka markaysa waxaa ku yacni xaajo gudanaya fii ariiqi innaasi dadka waddadooda aw fii dillihim ama harhkooda rawaahu muslimun muslim baa soo wariyey zaada abu daawuud abu daawuud wuxuu kordhiyey can mucaadin oo mucaad ka warinayo waalmawaarida yani markaa mawaaridda uu ku darayo oo waxa weeye ittaquu almalacina athalaat saddexda wax nacdala ama marka waxaa sababtooda wax lagu nacdalo ka dheeraada markaasu wuxuu sheegay markaysaga harka iyo qaaricata ariiq iyo walmawaarida waddada bartankeeda ay dadku marayaan iyo waxa weeye harhka ay dadku harsanayaan iyo meelaha markaa aroorada ah mawaaridda waxaa lagu fasiray majaarida gacamado kale ay biyuhu soo maraan waxaa kaloo lagu fasiray markiisa markaa dhabooyinka yani laga soo arooro marka meelaha biyuhu soo maraan na waa lagu fasiray waliaxmeda axmed waxaa u sugnaatay imaam axmed can ibni cabbaasin uu ibni cabbaas ka warinayo aw naqci maa'in ama meelaha biyuhu ku ururaan ay isugu yimaadaan sida balliyada iyo wa fiihimaa dacfun labada markaysa waxa dambe oo labada ziyaado ah dacfi baa ku sugan wa akhraja abaraaniyu abaraani wuxuu soo saaray annahya reebis la reebaayo ay can itakhalli yacni in lagu xaajo guto taxta alashjaari yacni dhiraha hoostooda dhirahaasoo almusmirati kuwa markaysagaa yani midhaha markaa bixiyo ah wadafati nahri iyo markaa webiga dacalkiisa aljaari soconaya webiga soconaya dacalkiisa min xadiisi ibni cumara ayuu ka soo saaray dabaraani awsadka bisanadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo wariyey yani zawaa'idan dambe culammadu markaysaga waa ka hadleen oo sida ibnu xajarba u daciifiye ahlu cilmi kale oo daciifiyeyna waa jiraan oo ku tilmaamay markaysaga waxaa dacfi inuu ku sugan yahay asaaniiddaas ka ugu horeeyo ah mawaaridda sanadkiisa waxaa ku sugan abu saciid alximyari oo ka warinaya mucaad ibnu jabal waxayna culammada muxadisiintu yidhahdeen abu saciid alximyari ma soo gaadhin mucaad ibnu jabal marka sidaas aawadee xadiisku waa munqaic saas aawadeed baa xadiiska loo daciifiyo sanadkiisa markaysaga la yidhi waa sanad daciif ah ha yeeshee haddana culamo quwaysay waa jirtaa oo uu ka mid yahay xaakim oo saxiixiyey dahabi oo ku waafaqay ibnu sakan oo saxiixiyey nawowi oo sanadkiisa marna yidhi waa jayid marna yidhi waa xasan majmuuca iyo khulaasada albani laftiisu waxa uu yidhi marka waa xasanun ligayri axaadiis kaleo waxa weeye adigu ku macno dhow laakiin macnihiisa aan tamaaman u waafaqsanayn ayuu markaysa waxaa markaa ku quweeyey oo ku taxsiiniyey xadiidka kale markaysa waxaa markaa ibnu cabbaas aw naqci maa'in dacfi baa ku sugan dacfiguna waxa uu yahay ibnu lahican in la yidhahdo sanadka ku jira waxa uu ahaa qaadi markaysagaa cilmi badan horeaynu usoo sheegnay ha yeeshee kutubtii baa ka gubatay waxaanu ictimaadi jiray markaa kutubtiisa dabeedna markaa ikhtilaad baa ku dhacay waxau noqday sayul xifdi axaadiistiibu isku qalday waa sababta labaadee markaysagaa waxaa kale oo daciifinaya xadiidka ibnu cabbaas raawiga ka warinaya waa mubham oo lama garanayo sidaas aawoodee waa xadiis daciifa culamo badanna way sheegeen markaysaga xadiisku inuu daciif yahay oo culamadii hore iyo culamada markaysagaa dambe intaba ka mid a xadiiska ibnu cumar ibnu xajarba waa sheegay markaysaga xadiiska sanadkiisu inuu daciif yahay oo dacfiga uu xadiisku daciifka yahay waa tilmaamay sababu dacfiguna waxa uu yahay sanadka waxaa ku jira nin la yidhahdo furaat ibnu saa'ib waxaanu ninkaas yahay matruuq oo bukhaari iyo kayrkiiba markaysaga waxay yidhahdeen waa matruuq sidaas aawoodee sanad kale lagu quweeyana lama hayo ninka soo wariyana waa nin matruuqoo dacfigiisu daran yahay matruuq haddii la yidhahdo waa shadiidu dacfi saas aawoodee ahlu cilmi badan ayaa xadiiska yidhi waa daciif amaba yidhi fiihi markaa furaat ibnu saa'ib wa huwa matruuq ama qaala albukhaariyu tarakuuh iyo eraya la mida oo ibnu mulaqin iyo markaysaga ibnu xajar iyo yani markaa albani iyo ay ka mid yihiin xadiiska abu hurayre haddaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamayaa laba meelood inay tahay laba shay oo lacnad soo jiida sidaas aawadeed in lagu xajo guto inaynay ahay labadaa meelood waxay tahay dariiqa dadku ay maraan waddada irmaan ee dadku ay maraan inaad waddadaa la fadhiisato ma waayo waxaa dhici karta dadka saxaradii bay isku taagayaan dabeedna markaysaga waa ku nacdalayaan dadkiina waad dhibtay marka dadka in la dhibaana ma banaana dadka in la dhibaa ma banaana laa darara walaa diraar baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka waxaa laynoo tilmaamay kuwa waxa weeye dhibaya mu'miniintu inay dembi iyo markaysa waxaa markaa been abuur ay xambaarteen sidaasaa laynoo sheegay shayga labaad waxa weeye waa harka harkana har oo dhan looma jeeda baa culamadu yidhahdeen ee waxaa loo jeedaa meeshay dad aad dadku aada u harsadaan geedka damalka oo kale ee markaysaga lasoo doonta ee markaysaga aada loo harsado kaasoo kalena markaysa waa in markaa aan lala fadhiisan laakiin wax kastoo hadh hadh noqon kara ma aha oo inaad tidhahdo waxa weeye xataa markaa banaan cad baan la fadhiisanayaa si aanan markaysaga hadhba ugu dhowaan dee saxiix maaha nebiguna sala allahu alayh wasalam yani markaa ood marka ay lahayd geed timireedyo ood ay lahaayeen ayay markaysaga nebigu saxa- uu la fadhiistay markaysaga xaajadiisa ku gutay oo kaadidii la fadhiistay waxaana hortilaa kollaba ina hadh leedahay marka hadh oo dhan muctabar maaha waa meesha aadka loo hadhsada ee markaysaga dadku ay u baahan yihiin hadhsadkay hadhsanayaan waa dhirta damalka oo kale kuwaas baa markaa laga tilmaamaya malacinna waxaa loo yidhi bimacnaa dadki inay nacdalaan oo ficilkiisaa ku nacdalaan darteed ayay markaa sababi kartaa sidaas aawadeed ayaa markaa malaacin ama markaysagaa laacinayn yani markaa loo yidhi waxaana nabiga laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam man aada almuslimiina fii turuqihim wajabat calayhi lacnatu lacnatuhum qofka markaa muslimiinta dhiba waxa markaa ku waajibtay oo da- wadooyinkooda ku dhiba waxaa ku waajibtay markaa lacnadooda aayaddana waxa weye waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina marka inay dembi tahay ayaa markaa laynagu tilmaamay wax kastoo muslimiinta lagu dhibayaana waa muxaram oo markaysaga ma banaana waa muxaram oo ma banaana shareecadu inay shaamil tahay oo waxa weeye xataa ay ka warrantay wax kasta ayaa axaadiistan laga qaadanaya sida xadiiska salmaan baynu ku arki doona insha allah dafat nahri waxaa loo jeedaa waxa weeye webiga dacalkiisa aljaari soconaya xadiiska afar iyo sagaashanaad وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول إذا تغوط الرجلان هذين لبن يعني مركا وحوي حاجة دنيا فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه التغوط ومن الغائط بالغا كان وتفعل من الغائط يعني ملك أدي مركا ملك سحرونيان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه متكستو لبدو كمي ككلا ha ka qabsoomo ha iska qariyo walaa yataxadatha hayaynay sheekaysan xaaladda ay xaajo gudanayaan fa ina allaha yamqutu calaa dalik ilaahay taas waa necab yahay rawaahu wasaxaxahu ibnu sakan waxaa soo wariyey saxiixiyeyna ibnu sakan markaa sheekha la yidhahdo wabnu lqataan waxa kale oo saxiixiyey ibnu lqataan wa huwa macluul xadiisku waa mid cillo u sax muxaqiqa kitaabku waxa uu yidhi waa samiir azuhayri sheikhu ma sheegin ibnu xajar buu sheegayaa cidda xadiidka soo saartay anna ma helin xadiidkan jaabir ha yeeshee imaam axmed iyo abu daawuud waxay ka wariyeen min xadiidi abi saciid laakiin waa qalad inuu yidhaahdo waxa weeye xadiidka sheikhu ma sheegin sawaabku waxay tahay waa inuu sheegay ibnu xajar waa sheegay cidda soo warisa soo warisay oo waxa uu yihi rawaahu wasaxaxahu ibnu sakan waxaa soo wariyey saxiixiyeyna ibnu sakan sheikha la yidhahdo marka waxa weeye rawaahu wa saxaxahu waxay ku tanaasucayaan ibnu ayay ku tanaasucayaan saas aawadeed hakadka uu ku qoray rawaahu waa qalad sidaas inay tahayna waxaa kutusinaysa oo ibnu sakan xadiidka soo wariyey ibnu xajarna sidaa uga jeedo ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa almuxarar la yidhaahdo ee axaadiista axkaamta ku saabsan min xadiisi jaabir buu ka soo aroorinaya xadiiskan dabeedna wuxuu odhanayaa rawaahu ibnu sakan fii sixaaxihi alma'huura ibnu sakan baa ku wariyey sixaaxiisa ma'huurka ah ibnu qataanna xadiidka waa saxiixiyey isagu xagga warinta lama wadaago ee xadiidka waa saxiixiyey waxa uu leeyahay kitaab la yidhaahdo alwahm walihaam oo axaadiista qaarkood uu kaga hadlo ama culamada qaarkood uu tacaqubo waxyaale ay axaadiista ka yidhaahdeen dhawaan baana la daabacay awalu dabca xaafid ibnu xajar waxa uu tilmaamay xadiidku inuu macluul yahay oo cillo u saaxiib yahay xadiidkana culammadu waa isku khilaafeen culamada qaarkood xadiidka waa daciifiyeen waana sida saniica ibnu xajar u eegyahay culamada qaarkoodna xadiidka waa quweeyeen oo culamada xadiidka quweysay waxaa ka mid ah ibnu sakan iyo ibnu qataan oo uu sheikhu inoo sheegay oo xadiidka saxiixiyey waxaa kaleoo ka mid ah xaakim oo isaguna xadiidka saxiixiyey waxaa kaloo ka mid a ibnu khusayma oo xadiidka saxiixiyey waxaa ka mid a nawowi oo isaguna khulaasada ku taxsiiniyey sheekh albani ra'yigiisu waa iskhilaafay waagii hore xadiidka waa daciifiyey oo tacliiqa uu mishkaadka ku leeyahay iyo kitaabkiisa kale ee markaa la yidhaahdo daciifu sunan ibni maaja labadaba waa ku daciifiyey ha yeeshee marka akhiiran xadiidka waa saxiixiyey oo waxa uu tilmaamay xadiid saxiixa inuu yahay ayuu tilmaamay dahabi laftiisu wuxuu ku waafaqay xaakim oo saxiixiyey ayuu ku waafaqay marka albani xadiidka markii dambe waa saxiixiyey waxaanu ku saxiixiyey kitaabkiisa la yidhahdo saxiixu tarkiib iyo saxiixada lafteedaba saxiixadana mujalladka toddobaad baan markaa ku baxsiyo kaga hadlay buuri saxiixu tarkiibna dabcada dambe ee maktabatu lmacaarif ay daabacday ee kun iyo afar boqol iyo koob iyo labaatankii la daabacay dabcadaasuu xadiidka ku saxiixiyey oo uu ku tilmaamay saxiixun ligayrihi inuu yahay waxaanu ka soo arooriyey min xadiisi abi saciid iyo min xadiisi abi hurayra xadiiska abi hurayrana waxa uu yihi rawahu abaraani ayuu mundir odhanaya fi lawsat biisnaadin layin albaanina waxau odhanaya saxiixun liqayrih shaahidka kale ee markaa ariiqa jaabir ka soo aroorayna waa tilmaamaya albani markaa saddexdaa saxaabi jaabir iyo abu hurayra iyo abu saciid baa saddex baa laga soo wariyey marka ciyaad ibnu hilaal oo xadiidka ku jira oo majhuul ah oo xadiidkii hore aynu soo maray إda jaء axadakum الshayطaan faqaala inaka axdadta falyaqul kadabta xadiidkaana ku jiray xadiidka abi saciid ee odhanaya laa yatanaaja اtnaani calى gaa'طihima yanduru kulu waaxidi minhuma ilى cawrati صaaxibihi faina allaha yamqutu calى dalik wuu ku jira ha yeeshee maadaama aanu la tafarudin waxa uu yahay markaisaga xadiid صaxiix oo صaxiixu ligayri ah shariifka labada xadiis takriijkooda iskaga qaldamay oo maadaama labada xadiis ba yaxya ibnu abi kasiir laga warinayo oo yaxya ibnu abi kasiir ciyaad ibnu hilaal uu ka warinayo waxa uu yihi xadiidka hore saddex cillo u sheegay oo waxa uu yihi xadiidka hore idaa jaaa axadakum shayطaanu ciyaad ibnu hilaal baa ku sugan cilada labaadna yaxya ibnu abi kasiir ayaa cancaneeyey oo mudalis ah cilada saddexaadna cikrimat ibnu camaar ayaa yaxya ibnu abi kasiir ka warinaya waxa uu ka wariya khusuuskiisana waa daciif ha yeeshee cikrimat ibnu camaar xadiidkaa maba soo warin asaalata ee yaxya ibnu abi kasiir waxaa ka warinaya xarb ibnu shadaad iyo macmar iyo hishaam idistiwaa'i iyo ibnu lmubaarak cali ibnu lmubaarak maha cabdillaahi raggaasaa ka warinaya cikrimata maba warin cikrima wuxuu wariyey xadiidkan riwaayada marka abi saciid soo wariyey oo odhanaysa laa yatanaaja tnaani calaa gaa'idihima yanduru kulu waaxidi minhuma ilaa cawrati saaxibihi faina allaha yanqutu cala dalik xadiidkaasu cikrimat ibnu camaar can yaxya ibn abi kasiir can ciyaad ibni hilaal qaala xadaanii abu saciid alqudri wa fii lafdin sa'altu aba saciid ayuu sheegay marka labada xadiis takriijkooda ayaa iskaga qaldamay xadiiska horena waa soo maray cala kulli xaal xadiiska dambe cala kulli xaal duruqda uu leeyahay darteed waa xadiis saxiix ama axaadiista dariiqyada ka maran cawradoodu inaynay markaa waxa weeye aan sheegaynin inay cawradoodu faydan tahay ama cawradooda ay is eegayaan aan sheegaynin ee taxaduska keliya sheegaya waa daciif marka sababta marka ilaahay ugu cadhoonaya waa inay cawradoodii istaawanayaan arrinka noocaasi xaakimna waxa uu ku odhanayaa mustadragiisa xadiidkan markuu sheego waxa uu odhanayaa xadiidkan mid la macno ah ayaa muslim saxiixiisa ku soo wariyey ka la macnaha ay u sheegayaana waxa weeye waa xadiidka marka odhanaya laa yandur اrajulu ila cawrati اrajul wala tandur اlmarأaةu ila cawrati اlmarأa marka cala kulli xaal takashufka cawradu markaysaga muuqanayso oo dabeedna cawrada la istaawanaya iyo xadiisku diidayaata noocaasina waa muxaram oo ma banaana inaad cawro ruux kale oaan xaaja daran kalifin sida inuu dhakhtar yahay oo laga maarmi waayo inuu eego mooyaane si kale waa inaanu ku eegin cawro qof kale yani xaaje lagaba maarmaana mooyaane si kale waa inaan ku eegin masalada kale aan tilmaamaya waxay tahay ma lagu hadli karaa marka la xaaje gudanayo mise laguma hadli karo masalada noocaasa culamada qaarkood waa karaayeysteen laakiin sababku waxay tahay waa inaan dhibaata ku sugnayn hadalka la hadlo waayo nebigu sala allahu alay wasalam sida inoo iman doonto waxaa odhanaya iitini bixajar ama iitini bikayriha waana riwaaya saxiixa marka waxa weeye isaga oo yani korkii ufadhiya ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam hadlay marka calaa kulli xaal wax xaraji kuma sugna taas hadalka ku saabsan ta hadalka ku saabsan wax xaraji sidaas iyada ah ayayna marka ugu sugnay marka waxa weeye qofkuna cawradiisa waa inuu ilaashadaa oo waxa weeye uu cawradiisii asturo sidaas iyada abaa markaysaga qofkana waajib ku ah oo aanu cawradiisii bag ka dhigin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk